أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid ah dhegaystayaal mu'asasada alkataib ayaa goordhow baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dagaallo khasaar oo culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta baangarafta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada galcad ee wilaayada galgaduud gudoomiye ku-xigeenkii maamulka riddada degmada awdheegle ee shabeellada hoose ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho booliska dowladda silibiyadda kenya ayaa hakadgeliyey isu socodka dadka iyo gaadiidka inta badan dalka kenya xilli maanta la filayay inay dhacaan dibadbacyo ay isu agaasimeen mucaaradka xukuumadda nairobi wasiirka ganacsiga kooxda riddada soomaaliya ayaa si cad u sheegay in wasaaraddiisa uu ka shaqaalaysiin doono xigtadiisa iyadoona dhanka kale uu sii xogeystay masuq maasuqa ay ku dhaqaaqayaan madaxda riddada ugu yaraan labaatan ruux ayaa ku dhimatay dagaallo culus oo sacadihii lasoo dhaafay degmada laascaanood oo ku dhex maray maleeshiyaadka maamulka riddada somalilan iyo dadka deegaanka ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan ka fuliyey gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga sulubiyiinta kenya
أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay kowda bisha muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataib ayaa goordhow baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya allakh maxamuud sheekh axmed toshow ayaanu ka waraysanay muuqaalkaasi jasaaka allaahu khayran walaalka nuur calwarsame abushiiba bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin arbacaha taariikhduna waa kowda bisha muxaram sanada cusub ee kun afar boqol afartan afar hijiriyada islaamka kataa'ib al akhbaariya ayaa goordhow ay bahisaa muuqaal kooban oo xiise leh waxaana walaalka muuqaalkan kooban ama filimkan kooban lagu soo bandhigayaa weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen bara kontarool ay murtadiinta ku leeyihiin xaafadda tiida ee degmada daynil kana tirsan gubta weerarkaas maalmo ka hor ayuu dhacay waxaana lagu dilay shan askari oo murtadiinah saddex kalena waa lagu dhaawacay waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo iqtixaamaya kontaroolada cadowga waxaa sidoo kale la arkayaa iyagoo burburinaya xeryaha cadowga waxaa sidoo kale walaalka abushiiba filimka lagu soo bandhigayaa weerar kale oo dharar cad ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fadhiisi murtadiinta ay ku leeyihiin degmada hilwaa ee magaalada muqdisho
قلنا فيك بوعدنا أحرار لا نرضى انكسار ونفوسنا في شوقنا تهفو إليك بلا انتظار عدنا فيك بوعدنا أحرار لا نرضى انكسار weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallada abaabulan ee ay mujaahidiintu ku ugarsadaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo saraakiisha kooxda riddada soomaaliya
التوحش والغبار ربنا نقول وربنا أنا على ذاك الله أكبر ننصر ديننا وشعارنا ذاك الشعار ربنا نقول وربنا أنا على ذاك المسار ربنا بأمجاد الهدى كي تشرقي في نجدها نفرح عاليا kataa'ib al akhbaariya ayaa muddooyinkii dambe meelo kala duwan ka soo tabinaysay weerarada mujaahidiinta ee waxaa hadda ku cusub ayaa ah in ay la socdaan dagaallo toos ah oo ay mujaahidiintu ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya walaalaha alkataa'ib oo xaqiiqdii faqri adag ku aadan waxa uu allah waafajiyey in intii hadda xamlada cadowga ay socotay in allah subxana wa tacaala acmaashooda iyo tadxiyadooda ku shaafiya qulubta muslimiinta taasi beddelkeedana welwel iyo murugo xoogan uu ku abuuro qulubta cadowga allah iyadoo aan dareemi karna in qorshayaal badan cadowga allah uu la dabacsan dadka muslimiinta ay u suurageli weysay dibna uula laabtay kadib markuu daawaday aflaamta iyo tibinta tooska ee alkataa'ib waana mid allah subxana watacaala mudan yahay in waqti walba looga mahad celiyo loona duceeyo walaalaha alkataab sidoo kale waxaa xusid mudan walaalka awasheyba in ciidanka mujaahidiinta ka jihaadayo gudaha wilaayada banaadir ee magaalada muqdisho iyaguna ay sii kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho taasoo sidoo kale dhabarjab weyn ku noqotay qorshihii cadowga allah oo la damacsanaa in uu ku duulo kuna burburiyo ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga waxaana walaalaha mujaahidiinta wilaayada banaadir iyaguna aan leenahay wejigiina allaha nuuriya dembigiina allaha daafa ramyigiina allaha barakeeyo waxaadna islaamka ugu aadantihiin derbi adag ee cadowga allah hurdada u diida harsiga u diida caweyska u diida idinku allah subxana watacaala kaashanayana ku tartama guridda madaxyada murtadiinta wa jihaadukum mahadsanid tooshow dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada baangarafta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada galcad ee wilaayada galgaduud haddaba umuurahaasi waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim waad mahadsan tahay walaalka dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ee baangaraafta ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo gallibaax oo dhaca duleedka degmada galcad ee wilaayada galgaduud dagaaladan waxay yimaadeen ka gadaal markii ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadkaasi oo doonayay inay sahay u gudbiyaan dhanka degmada galcad balse halkaasi dagaal muddo qaatay ayaa ka dhacay saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in maleeshiyaadka murtadiinta maanta si weyn loogu jebiyey dagaalkii halkaasi ka dhacay xilli diyaaradaha dowladda saliibyada mareykankana ay kor ka taageerayeen waxay saraakiisha mujaahidiintu sidoo kale noo xaqiijiyeen inay jiraan dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan oo maleeshiyaadka murtadiinta soo gaaray dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka gallibaax ee wilaayada galgaduud dibna ay kasoo gudbin doonaan tirada rasmiga ee khasaaraha cadowga ku gaaray waxaa sidoo kale xusid mudan in dagaaladii maanta mujaahidiintu ay kusoo furteen hub fara badan oo murtadiintu ay wateen oo mujaahidiintu ay qaniimaysteen dagaaladan waxay imaanayaan xilli dhowaan duleedka degmada galcad uu ka dhacay dagaal qaraar oo si weyn loogu jabiyey maleeshiyaadka bangarafta kaasoo lagu dilay ku dhowaad afar iyo toban murtadiin ah oo ay saraakiil ku jirtay laguna dhaawacay lix iyo toban kale iyadoona sidoo kale weerarkaasi mujaahidiintu ay ku gubeen laba gaari oo nooca cabdibilah oo qoryo ay saarnaayeen gaari kale oo cabdibila ahna ay kusoo qaniimaysteen dagaaladii maanta gallibaax wixii kusoo kordha iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyena dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allahu tacaala mahadsanid ismaaciil gudoomiye ku-xigeenkii maamulka riddada ee degmada awdheegle ee shabeellada hoose ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta oo weeraro qorshaysan ka fuliyey gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silibiyiinta kenya waxaa inoo hayay yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jiray dagaallo toos ah iyo dilal qorshaysan waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayada banaadir iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya howlgalka koowaad oo ka dhacay wilaayada banaadir waxay saaka ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxayna ku dileen murtad fiqi cabdi maayo oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii riddada awdhig leh ahna madaxii maaliyadda maamulka riddada ugu magacaabnaa degmada awdhig leh ee wilaayada shabeellada hoose murtadkan ayaa sidoo kale ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada isagoona u qaabilsanaa in jawaasiista uga dhex sameeyo deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayada shabeellada hoose dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay shalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka bakhur oo ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyada ah ee kenya mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen isbaaro gudaha deegaanka u dhex tiilay maleeshiyaad murtadiin ah oo ay deegaanka ka sameysay dowladda saliibiyadda ah ee kenya dagaal muddo yar socday kadib maleeshiyaadkii murtadiintu waxay noqdeen wax dhintay wax dhaawacmay iyo kuwo cagtooda deegaanka kaga carara ciidamada mujaahidiinta ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah dowladda saliibiyadda ah ee kenya ee ay ka fulinayaan gudaha dalka kenya iyo dhulka ay muslimiinta xoogga kaga haysato mahadsanid yaasir booliska dowladda silibiyadda kenya ayaa hakadgeliyey isu socodka dadka iyo kan gaadiidka inta badan dalka kenya xilli maanta la filayay inay dhacaan dibadbaxyo ay soo agaasibeen mucaaradka xukuumadda nairobi xaris abdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in xaalad hubayntilaana ka jirto magaalooyinka dalkaasi waxaa lagu waday in maanta ay bilowdaan dibadbaxyo ballaaran balse hadda lagu soo waramayo in xaalka uu yahay mid uu dareen ku laran yahay ciidamada ammaanka ayaa gebi ahaanba hakadgeliyey isku socodka tareenada basaska aaditaanka goobaha waxbarasho iyo furitaanka meheradaha ganacsi booliska dowladda kenya ayaa isku dayaya in uu ka hortago rabshadaha weli hogaamiyaha mucaaradka uu sheegay in aysan jirin waxais hortaagi karaa weli si buuxda uma bilaaban dibadbaxyada iyo rabshadaha waddanka kenya waxaana la filayaa inay ku soo aadaan saacadaha soo socda dhanka kale dowladda kenya ayaa ilaaladii khaaska kala laabatay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi haddana ah madaxa mucaaradka ninka lagu magacaabo rayla odinga sidoo kale waxaa ilaaladii gaarka lagala laabtay xaaska madaxweynihii ugu horreeyey ee kenya oo iyadana ka mid ahayd mucaaradka dalkaasi isku soo wadaduubo arrinkan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda kenya ay sheegtay inay si buuxda uga hortegi doonto waxay wadaan kooxaha mucaaradka dhanka kalena warbaahinta caalamka ayaa indhaha ku wadahaya waxaa maanta ka dhici doona kenya mahadsanid xaaris wasiirka ganacsiga kooxda riddada soomaaliya ayaa si cad u sheegay in wasaaraddiisa uu ka shaqaalaysiin doono xigtadiisa iyadoona dhanka kale uu si xoogeystay musuq maasuqa ay ku dhaqaaqayaan madaxda riddada sida uu warkan inoogu faahfaahinayo marwaan maxmed murtad jibriil cabdirashiid oo ah wasiirka ganacsiga kooxda riddada soomaaliya ayaa si cad u sheegay inuu shaqaalaysiin doono xigtadiisa islamarkaana ay qayb ka noqon doonaan shaqaalaha wasaaradda ganacsiga ee riddada wasiirka ganacsiga riddada ayaa sheegay in cidda ugu horraysa uu shaqaalaysiin doono ay tahay qaraabadiisa islamarkaana boosaska shaqada ee bannaan uu ku buuxin doono xigtadiisa murtad jibriil ayaa hadalkan si aan gamasho lahayn uga hor sheegay xildhibaanada murtadiinta xilli kooxda riddada maalmihii lasoo dhaafay ay madaxdeeda ku andacoonayeen inay la dagaalamayaan musuq maasuqa
ninka ugu sokayan waxsiina ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisraaxa bogtaa waxaan rabaa mogtaa inaan inaan inaan sraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd ugu eedayn anig berri markaa talada qabsatid waxaa adigu samayn laheed haygu eedayn aniga hadda tobanka la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina hadalka murtad jibriil cabdirashiid ayaa sheegashadii kooxda riddada ee ahayd inay musaqa wax ka qabanayaan ka dhigaya mid wax kama jiraan ah oo mas-uuliyiintooda fagaarayaasha ka sheegayaan inay musuq maasuq samaynayaan dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay kooxda riddada ayaa liiska ugu hooseeya uga jirtay dowladaha ugu musuq maasuqa badan ee caalamka waad mahadsantahay marwaan ugu dambayntii ugu yaraan labaatan ruux ayaa ku dhimatay dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay degmada laasacnood ku dhex maray maleeshiyaadka maamulka riddada somalilan iyo dadka deegaanka cabdiqani maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan faahfaahiinadan dheeraadka ah waxa ay ka soo baxayaan dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada laascanood ee gobolka sool kuwaas oo u dhexeeyey maleeshiyaadka maamulka riddada somalilan iyo dadka deegaanka dagaaladaa uu socday muddo toban saacadood oo xiriir ah islamarkaana soo gaaray xilli dambe ee xalay ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka maraag ee dhaca duleedka bari ee magaalada laascaanood waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala gaaray maleeshiyaadka somalilan iyo dadka deegaanka ilwareedyo ku sugan halkaasi ayaa ku warramaya in dagaaladii shalay ay ku dhinteen labaatan qof oo isugu jira maleeshiyaadka somalilan iyo dadka deegaanka iyadoona ay jiraan dhaawacyo fara badan oo labada dhinac soo kala gaaray xaalad kacsanaan ah ayaa maanta laga dareemaya magaalada laascaanood iyadoona lasoo wariyey inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waxaana saacad kasta la filan karaa in dagaalku uu dib u bilowdo shacabka magaalada laascaanood ayaa la daalaadhacaya duqaymo iyo weeraro toos ah oo ay geysanayaan maleeshiyaadka somalilan oo saldhigyo ciidan ku leh duleedka magaalada laascaanood iyadoona duqaymahaasi ay ka dhasheen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed mahadsanida cabdiqani walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga laandalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته